maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa maalmahani ololo nadaafadeed ka waday wadooyinka laamiga ah ee dhowaan kismaayo laga hirgeliyey iyo goobaha biyomareennada ah ololaha nadaafadeed ee dowladda hoose qaaday ayaa looga gol lahaa in qashinka lagaga nadiifiyo biyomareennada iyo laamiyada magaalada si kor loogu qaado bilicda iyo nadaafadda magaalada gudoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo daahir xuseen cabdi ayaa dadka ku ganacsada hareeraha wadooyinka ugu baaqay inaysan qashinka ku shubin goobaha biyomareennada ah ee laga dhisay hareeraha wadooyinka laamiga ee magaalada kismaayo kusoo gudbinaa fariin fariintaasoo ah drinajka magaalada ee la sameeyey biyomareennada biyomareennadu waxaad ogtihiin muhiimadda caafimaad muhiimadda bilicda magaalada inta muhiimadooda inoo leeyihiin waad garan kartaan markay biyuhu inoo fadhiisan jireen iyo hadda waxaa u dhexeeya waad garan kartaan dhirinjyada aan samaynay ee dowladda hoose ay samaysay waxaa la caadaystay in qashin lagu shubo dadka qashinka ku shubayana kow waxaa ka ageerashyada iyo meheradaha carwooyinka meheradaha cunnada kuwa shaaha iyo dhammaan meheradaha kusoo jeeda meelaha dhirinjyadu ay maraan waxaan rabnaa waxaad ogtihiin saaka olole inaan ku qaadnay ololahaasoo ay sameeyeen shaqaalo boqol ah oo ay degmadu leedahay iyo boqolaal lagu xoojiyey oo iskaa wax u qabsaa oo xaafadaha degmada kismaayo aanu ka keennay dhaliis walba in lagu jiro oo dadka mutadawiciinta iyo dadka shaqaalaha ee tabarta yar weliba waxa yar degmadu ay siiso ay ka shaqaynayaan wixii aad ku gurteen baanu ka soo saaraynaa dad mutadawiciin aana ka soo saaraya cidda muhiimadda koowaad u leeyahayna waa meheradaha kusoo jeeda oo biyaha uu ka qaadaya iyagii baana aasaya waxaan leenahay dadka meheradaha haysta kusoo jeeda biyomareennada meel kasta oo biyomareenkaasu maro qashinka aad ku shubaysaan ha laga daayo geerajyadu waxa ay ku shubahayaanee taayirada u horeeyaan wasakda olyada iyo wasakaha kale lamidku ay ka mid yihiin ee kaartoomadu ka mid yihiin biraha ay ka furfurtaan geerajyadu ha ka daayaan maqaaxyaha cunooyinkuna bulaacadda ay ku shubayaan ee urinaysa iyo kaartoomada raashinka ay ka furteen ay ku ridaayaan ha ka daayaan meheradaha carwooyinka ah iyo kuwa shidaalka gada ee iyaguna kusoo jeeda waxa ay ku shubayaan ha ka daayaan haddaad ka dayn weydaan meherad kasta oo aan horteeda dhirinajkii oo xabaalan ku aragno tallaabo sharciya oo ganaax iyo inay banneeyaan ah baa laga qaadayaa nadaafadda iyo bilicda magaalada ayaa ah mid ay mas-uuliyad ka saaran tahay qeybaha kala duwan ee bulshada waxayna sidaasi darteed maamulka degmada kismaayo bulshada ugu baaqeen inay ilaaliyaan nadaafadda magaalada qashinkana ay geeyaan goobaha magaalada ka baxsan ee loogu talagalay